xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabada suuqyada qudaarta magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa laga dareemayaa sare u kac xoogan oo ku yimid qiimaha qudaarta sare u kacan xoogan ee ku yimid qiimaha qudaarta ayaa loo sababeynayaa bisha barakeysan ee rabadaan oo ay inta badan sare u kacaan qiimaha maciishada qudaarta sare u kacu ku yimid ayaa waxaa kamid ah yaanyada oo ka baxda gobolka shabeellaha dhexe haddaba qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta suuqyada magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey sare u kaca ku yimid qiimaha qudaarta iyo waxaa sababay waxaa u sabab eh marna wuga biyaa ku yaraanaya marna biyaa zaaiduu ku noqonaya danagan yaani ebel waxaa lagshugu jira laba boqol laba boqol iyo konton hadda wuxuu sii maraya shan boqol koostadoo kale waxaa la geda jira toban toban iyo shan hadda wuxuu noqonaya labaatan iyo shan marba si uu qudaarta noqonaysaa waxa uu sabab ee webiga biyaha marna uu soo siyaadayo marna oo maxaeeto oo yara oo yaraanayo danaga yaayada shan boqol iyo labaatan shan boqol oo qaymihiisa maraa hadda hada qaymeeda aada u yaraa jira boqol kunaa u korayn jirtay konton kun hadda shan boqolaa qofka beeraleyda laga siiya annagana markaasaan an guriga sii korraadinaynaa waxaa ku imaaday roobkiyo gooyo yaanyada cayaan oo yaanyada cunaaya oo saa'idku ah taas darteed ayaa qaali ka dhigtay yaanyada sideedaba waa ku yartahay gobolka cudurka allah qaado karo midda kaleente beeraleyda inaad daawooyan maxay dhihi jireen oo taas laga tabaruuco faliinka si qudaareyda qudaarta dadka tacdo way qabala-yihiin be dhulkiyaa walba qabala-yahay marka alxamdulilah taas ayaan leeyahay halkan garab ayaan la soo baxay meeha bajaajka laga soo saaraayo garabaan ku keenay waa u baahannahay dhaqaalahaas haddii helayno oo awoo waxagaas nool ugu taa ku leh waa u baahannahay ina bukdasnaa laga xiro ina mataqaanaaye ilaaha nolol haaye oo kaalmana aan helno waa beerahaynaa beeraha waa tacbaan saarahaynaa laakiin hadda bukdii intay feedan tahay wax mala saar tac mala saari karo waa go'ay beertiye